kulan aan caadi ahayn ayuu madaxweynuhu ku hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo kala hadlay arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsanayeen dhinacyada siyaasadda ammaanka iyo dhaqaalaha waxa uu hadalkiisa ku bilaabay warcelin uu ka bixiyey hadallo muddooyinkan soo baxayay oo dhaliilo loogu jeedinayay madasha wadatashiga qaran ee go-aanka ka gaartay hanaanka doorashada sanadkan isagoo xusay in qaybaha kala duwan ee soomaalidu ay ku midaysnaayeen oo dad boqol ruux ka badan oo soomaali wada ah ay maamulayeen magaalooyinkaas waxaa maamulay oo gacanta ku hayo ka shaqeynaya in ka badan boqol qof si laba qofaa tarabmay ku gaartay iyo luuqaana lagu soo shouray iyo aan loo dhihin in ka badan boqol qof ayaa isugu jira oo isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidkaha iyo intoo kale isugu jirta ayaa maamulaysay muxuu ahaay madashaas wadatashiga qaran ee lahay baarlamaanka mas-uuliyaddiisa inuu aada iyo aada u taxliiliyo aan caadifado emotions qofaan hebelaa aan muxuu ahaay anaan aniga is is arki karin hebelaa la darsanaa hebelaan jecelahay inaanay noqonin dalka soomaaliya inaan jeclaan ogow xildhibaan go-aan kastoo aada gaartahay ama dalka soomaaliya ad uga hiilinay ama dalka soomaaliya ad uga hiilinay cid gaara uma hiilin kartid waxba uma qaban kartid shaksi gaarana waxba uma qaban kartid waxaad wax u qaban kartaa keliya qaranka soomaaliya qaranka soomaaliyeed aad u hiilinay wixiisi wanaagsanay iyo wixii suurtagalahay wuxuu hore ugu socolahayaa keeni ama ogow waa ka hiilinay lugaadka dalka la soco wayna lugaasaa la tasho waayna loo taliyo kuwa annaga waxay aada iyo aad ayaan inaan ka xishooda mar raba ku faanaan rabaa aada iyo aad ayaan wakti badan iyo juhdi badan iyo dagaal badan ugu gaaray amerika madaxweyne ahaan talada soomaaliya inay soomaalidu yeelato dadka xiran ee la daba kacayo in aan joojino madaxda dowladda haddaan ah wasiir wasiir ku-xigeen wasiiradowle xildhibaan madaxtooyada dadka socda ciday doonta la ahaato nabaddoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo haya awgeed inaanay sabab u noqonin muxuame waanan haddii loo baahdana guddiyada baarlamaanka ama baarlamaanka hay-adaha amniga waa amrina in la wadaagaan dad badanoo shabaab ah la soo qabtay oo la sii daayay oo inta dambi kala gala waxaa le hadana mar kale la soo qabtay markii hore la soo qabanayana damaanad ama maxaan ku raadaaye undee anaa garanaya kan shabaab ma aha run waxaa shabaab ma naqaan aniga shabaab ma aqaan waxaan aaminsana adinkana ma taqaanin wiilkaagaa noqon karo walaalkaaha noqon karo gabadhaadaa noqon karto virus cudur waaye edib gurigaaga cidda dooba ku dhici karaa waa cudur waaye dadka waa ku dhici karaa ka dadka ugu jecesho ku dhici karaa wacyigeena amniga oo hoos oo hooseeya awgeed wax badanaa looga ba-ohay waxaan rabaa inaan idin sheego wax kasta oo aariboon casri ah oo leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aariboonkeeda leeyahay raweyga diyaaradda markay ordayso oo kacaysa ama soo degayso ilaa terminaalka aariboonka qofka markuu soo galayo waa loo jeedaa waana rikoorgaraysan tahay laakiin technologigii qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanayo meel amnigeeda sugaa mugaantagna inaan annaga iska bilaawno waa wax sii saxda meel iskariida dhexmaraa haddaantago kow inaan anaga aniga soolka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga ridi geediwaa maraadahiin hala marsiyo dhex maro dhiiq dhiiq dhiiq ku noqo hay intaa waxay qaldiin bixi ku noqo laakiin haddee iskariinka inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiir ku-xigeenku dhinac maro wasiir dowlad dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka janabku oo dhinac maro oo kale yaa la celina maxaa ku qancina ninkaan ama gabadhaan meesha taagan dadka elis in maalin walba dadka celiso qofkii lagu yaqaano kula socdan sidaasaa la yeela waa la marina waxaa inaan annaga mithaali noqono oo mujtamacu nagu daysano waa sida keliya waxaan aada iyo aad u codsana xukuumaddana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka ilaa shacabka qiimaha sharaftana waxaan ka codsana dad lagu daysano noqda markay timaado amniga aadaboorkaa tagtay teleefonkaaga suunkaaga kataada iskriinka dil wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligence ku galana waa negligence kii wax ka ogaayna waaba waxbuu ka ogaa waa dambile labaduba dambile waa dambiga ha kala bata doontoon qofkii meesha la fadhiisay mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyey haddowna shaqo ku yahay wax meesha ka jira xataa iskriinka oo araad marayso wiil gabadha ama wiilka ilaalin haddow xagga inta soo heblow muxuu ahay dacaasho ma aragta baaldhaweed meesha tacsidiiba ka qayb gashay xagga usii joosta oo damkii meesha maro asaaka mas-uula